والمصلحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka iyo shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qaybihiisa kala duwan oo beeraley xoololey qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka dhisan tahay ka samaysan tahay waan salaamayaa salaanka bacdi waxaan rabaa hor iyo horaan inaan idinka shacbiga aan u cudur daarto anigu ma ahayn qof oo miidiyada ku dhex badan oo ama ka hadalkeeda ama qalabkaan ayaamahan baraha bulshadeed iyo wax ka galgala ma aanan ahayn hase yeeshee waxaa iqasbaya duruufaha ayaaman haddii mar walba haddii aragtaan wax kale ma aha ujeedada waajibaadkaygan ka hoos marayaa haddii aanan idinla socodsiin dhabta jirta ayaamahan duruufaha gaarka ah golihiina shacbiga matalayay duruufaha uu ku jiro awgeed inaan mar walba wixii dhab ah jiro aan idin soo gaarsiiyo waa waajib isaaran maadaama ay ammaanan ugu tahay hogaaminta golihiina oo codkiina aan ku hadlayno saa daraaddeed baan soo noqnoqoshada badatay waa ka cudur daarana haddii aan idinku badbatay waana ujeeddada oo dhanna waxay tahay in aan dhabta jirta aan idin sheego waxaan idin xusuusinayaa in warqad xafiiskan xafiiska guddoonka soo baxday bishii soddonkeedii qodobka waxaan dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida aan ku wargelinay una sheegnay xusuusinay aan idhaahdo qodobka boqol iyo labaatan iyo toddoba ee dastuurka oo faraya in ciidamada qalabka sida ay ahaadaan dhexdhexaad aysan marna ku milmin garab siyaasadeed ama dhinac kale ayna u janjeersanin ayaa dhab ahayd oo yani dhab jirto aan u sheegnay oo mar walba inay u adeegaan danta guud ee dalka ayagoo ilaalinaya dastuurka iyo shuruucda yani xilkaas waa xil dastuuri ah oo ay marata mar walbana ku shaqeeyaan marka ay ku adeegayaan ama ay ka howlgalayaan golaha shacabkana inay u hoggaansamaan dastuurka iyo xeer hoosaadka xeer hoosaadka golaha shacbiga uu ku dhaqmo saa daraaddeed ayaa magiciisii xusuusintaasi maalintaa dhaweyd aan samaynay waxaa jirtay in maarata xalay aan la shiray taliyayaasha ciidamada qalabka sida taliyaha booliska taliyaha asluubta iyo taliya xigeenka nabad sugidda iyo abbaanduulaha xoogga dalka oo aan haddana mar labaad sii xusuusiyey in arrimaha ay ku socdeen inay maanta ka howlgalaan inaan dhabta ka jirta aan u sheegay ayaan si fiican ugu sii fasiray una xusuusiyey in maarata ay dhexdhexaad ka aadaan garab siyaasadeedna ayna gelin kadeed kastoo u yimaada qofkii ayaga amar ay ka qaadanayaan ay u sheegaan wixii sharciga ah waxay fulin karaan waxayna fulin karaan hase yeeshee meeshay ka baxeen dibna iguma soo noqon hawshooda halkooda halkiisa halkiisay ka wateen taanka markaa meesha oo aan aan tegey aniga iyo gudoomiye ku-xigeenkaa wada soconay iyo taaliyaashayda oo xogeynteydii waxaa ayaa ila socdeen iyo dhowr qofood oo ilaalada ilaalada haddii lakuu ron yahay ilaalada guddoonka ah dhoo kow iyo toban qofood oo dharcad ah waxaana lagu joojiyey raadi muqdisho waxaa la yidhi halkan ma dhaafaysid jidkaa meeshan lagu joojiyey waan weydiinay war golahayga shacbigaan u socdaa yaa amarka idin siiyey inaad marata sidaan u galayn iyo wax la galay wasiirka amnigaana siiyey oo saxiixana ka aamuushay marka arrimaha waxaa weye golihii shacbiga oo annaka aan gelitaankiisa rabnay baa haddana sida loo galaayo amar bixintii aan xusuusiyey qofkana dhahayna waa nin genaraal ah marka arrimahaas nasiib darro weeyaan in marataa lagu kaco waxaa kaloo intaa dheer in maaragta kumaankun ciidan ah lagu soo daadsiyo magaalada iyo iyo golaha shacabka oo shacbiga dhan u jeeday dadka o dhanna u jeeday waxaa nasiib darro ah haddan in la yidhaahdo golihii shacbiga guddoomiyihii golaha shacabka ayaa wuxuu qabsaday golihii shacabka oo haddii allah wanabi calaykum koob iyo toban qofood oo caskari baan ku qabsan karaa golaha shacabka marka arrintaasi waxaa weeye say u muuqato waxyaabo kalea loola danleeyahay dhabtaas inaad ogaataan waa laga maarmaan waxaa kaloo dhacday in maaragtaa qodobka soddon iyo sideedaad ee xeer hoosaadka wuxuu si qeexan u sheegayaa in qof caskari ah aan soo geli karin ciidan ah aan soo geli karin golaha gudihiisa iyadoo amar aan laga haysanin hab dhowraha oo u xilsaaran oo u xilsaaran asagoo ku shaqaynaya amarka guddoomiyaha hab dhowraha u xilsaaran qofka soo galaya marka loo baahanya inuu soo gal la yidhaahdo hase yeeshee markaan meesha galay waxaan ugu tegay meesha oo magaciisa kontomey lixdamey wax ka badan oo ciidan ah oo golaha gudaha meesha xildhibaanada ku jiro oo haddana xindaabyo samaysanayo oo meesha ku howla arrintaas waa arrin aan loo qaadan karin aniguna xataa ciidanka ciidanka guddoonka aniga ila socda xataa oo dharcadka ah iyo dhowr qofooda oo amisom ah waxay fadhiistaan soom kuma soo dhowaadaan meesha kulanka oo fadhiga oo xildhibaanada waxay fadhiistaan xafiiskayga gadaal ay nagu sugaan marka arrin oo aan la yaabay noqotay markii dambe aan idhi meesha laga sacdo waxaa intaa dheer in haddana boqol xildhibaan in ka badan in loo diiday albaabka inay soo dhaafaan dibadda meesha baabuurta lagu hayay ayay sii joogeen marka waa jawaari baa wax qabsaday golihii shacabka waa qabsaday gudoomiyii golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacabka waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo kale marka waxaan wax lagu qasbi waayo wax lagu hadla ma aha waxaan aad iyo aad uga xumahay wararka noocaas oo kale oo lagu bixiyo iyo kumaan kunkaasoo ciidan oo loo soo bixiyo dhowr xildhibaanoo shiraysa loo soo bixiyo oo haddana dabaabaadkoodii waxooda dhan wataan in la yidhahdo golaha shacabka ayaa guddoomiye qabsaday ama markii dadkaasi oo loo baahdo markii cadowgaa lala diri raa la yidhahdo kumaan kunkaasi meesha aan ku arkayn xalay ilaa maanta aan la helayn waa nasiib daro taa iyadana ah marka sidaa daraaddeed waxaan waxaan shacbiga ku wargelinayaa ma jiraan wax oo marka ma jiro wax oo waxyaabaha ay maqleen iyo wax lala diray qof oo ciidan oo gacan loo gacan qaaday wax ma dhicin alxamdulilah waxyaabaha hadda oo meelaha lagu soo qorqoray iyo sharotooyinka laisku soo dhadhijiyey meeshii ay ka dhacday annaka meel aan ka naqa waxaan ka naqaano ma aha intaasoo dhan waa masabid waxaa loola jeedana waa waa waa waxyaalo kale waa nasiib daro aniga oo cudur daaraya dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay waayo culeys xoog le baa saaran marka ha loo naxariiso wax kastoo ay maalmahan ku dhacaan insha allah waa walaalo fiican waan aqaanaa aqoon fiican bay leeyihiin waan aqaan waan ogahay sharciga inay yaqaanaan laakiin duruufo iyo culeysyo badan oo kadeed ku haya ayaa jira marka shacbigan waxaa anaa uga cudur daaraya saaxiibadeyda waa niman fiican oo shaqadooda yaqaan ciidankayna waa ciidan fiican waa yani ciidankii maanta socday askarta wax dhibaato ah ma jirin laakiin amarada la siinaya ayaa qalad ah marka waa intaas aan kusoo gabagabeeyo maanta inta dhacday intaa ahayd marka golaha markii dib loo furi doono ayadoo aan ku dadaali doonaa in ayadoo labada garab ee xildhibaanada aan isu keennay iyagoo raalli ah wax kastoo ay ku heshiiyaan baarlamaanka ayaan u furo ayaan ayaan ka shaqaynayaa ayaamaha soo socda haddii aan libaado idinkan waxaa idinka codsanayaa inaad ducada noo badisaan ilaahay nooga barya cafrigan iyo ummaddan soomaaliyeed si rabbi raalli ka yahay oo annagana noo roon ilaahay inuu noo sahlo ducadaasiyaan la joojinin ha la wado yacni waxaa jiritaanka golaha shacabka ayaan aad aad ugu walwalsanahay waxaan rabnaa shaqooyinkii iyo howlihii iyo iyo xooggii aan soo gelinay oo heerkan aan ku soo gaarsiinay inaan sii wadno haddii alla idmo oo maarata in meel ka saraysa la geeyi maayo in hoos loo dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu interview ma dhiibo anuu raala